doodan oo ahayd mid kulul islamarkaana ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen ayay si weyn ugu faaqideen nuxurka heshiiska dekadda berbera ee horaantii toddobaadkan xukuumaddu golaha soo hordhigtay waxaana kadib markii uu gudoomiye cirasaa ka furay fadhiga ay mudanayaashu si istabajooga u boobeen mikrofoonka iyagoo ka doodeen noocyada heshiiskan xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirda oo ka mid a xildhibaanada si weyn u naqdiyey heshiiskan ayaa qodobeeyey meelaha uu ka liigayay isagoo oo tilmaamay in loo baahan yahay in goluhu helo waxaa lagu saleeyey heshiiskan
mashaariicda intaa laaleeg ee malaayiinta dollar ku baxayso hawada lagama soo qabsado seen shalay u sheegay daraad u sheegay waxa ka horraysa qodoros iyo diraasad foorkaas baa ka horreeya waxaa ka horreeya income generation aynu filayno stageku yahay waxaa ka horreeya diraasadaasi inay sheegto dekeda baahidu siday u korayso ganacsigaynu doona inaynu qabsanno ilaa halkee baynu gaadhaynaa ma ilaa sadar suudaan baynu ku xisaabtamaynaa ma ruwanda iyo waxaynu ku xisaabsamaynaa burundi miyaynu sii dhaafaynaa infrastructure baa ka dhasha waddooyin baa ka dhasha reelwayaa ka dhasha forecastingkaasina meesha uu ka maqan yahay waxa lagu saleeyey mashruucan oy shirkaddu ku salaysay oo ina hor yaallaa ma jiro xildhibaanada ayaa u muuqday qaara badankooga ay doodooda ku salaysnayd nuxurka heshiiska ay xukuumaddu u soo gudbisay iyadoo dhinaca kalena ay xildhibaanada qaarkood oo doodooda ku ayideen heshiiskan xildhibaan maxamed jaamac cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersanaa in la meel mariyo heshiiskan waxaana uu doodiisa ku saleeyey sida ay isu waafaqayaan heshiiskan iyo weliba shuruucda somalilan oo ku saabsan dekeda berbera oo ay maal gashanayaan shirkad ka kooban d b wol iyo jamhuuriyadda somalilan oo dhinaca wixeenii oo aynu inagu inagoo shirkad ka mid ah maalgashiga wax ku lena oo aynu maalgashanayna wey heshiiska xukuumaddu ay ku jirto ee shirkadda ay xukuumaddu ku jirto ee dawladdeeni ku jirto waxa weeyaan yaa inaga ilaalinaya wax meesha qabtay wax meesha leeg midna maaha dalka iyaduna xukuumad bay u tahay tii timaadaana xukuumad bay u tahay sidaasaanay u bedeli doontaa doodan oo xilliyada qaara sawaxan iyo buuq ka dhex abuuraysa golaha islamarkaana keenaysa in mudanayaashu ay isu jawaabaan dhexdooda ayaa xildhibaanada qaar ay su-aal geliyeen in heshiiska la hor keena goluhu uu yahay mid qabyo ah iyo inuu yahay kii dhabta ahaa xildhibaan xaamid waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dooday in goluhu uu ka fiirsado heshiiskan ka hor intaanu u codayn iyagoo wada socda oo u wada doodaya inuu in la baaskareeyo heshiiskan ayaa waxay saddexdii wasiire halkaa inagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabyaa yahay wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibaddu labadaba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabyo ah oo kii dhabta ahaa aanu ahayn kol hadday iyaguba isku haystaan oo ay iskaga hor yimaadeen oo aanay arrintii runta ka caddaynin waxayla tahay in halkaa khilaaf iyo madmadow horta farabadli ku jiro golahu arrintaa inuu ka fiirsado doodan oo ay mudanayaashu isu gaareen xilli dambe oo maanta ayaa xildhibaanada ka dooday ay kala taagnaayeen laba mowqif oo aad u kala durugsan iyadoo doodoodu ay ku salaysnayd faa'iidada iyo weliba faa'iida darrada uu heshiiskani dadka u leeyahay halka qaarkoodna ayba codsadeen in qaar ka mida mas-uuliyiinta hadda xilka haya iyo weliba kuwa xukuumadda hore uga tirsanaan jiray la horkoono golaha si ay xogo dheeraada uga helaan heshiiskan waxaana kadib marka ay doodu dheeraatay loo ballamay in lasii wado maalinta berriya cabdixakiin maxamuud sirwac v o a hargeysa